af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatanna somalilan somalilan waxaa maanta si rasmiya uga bilaabantay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka soo socda waxaana saaka aroortii hore ka bilaabatay boqol iyo saddex iyo lixdan goobood oo ka tirsan gobolka togdheer diiwaangelinta waryaheena cabdixakiin maxamuud sharwac ayaa warbixintan goordhaweyd hargeysa nooga soo diray diiwaangelintanu guud ahaanba gobolka togdheer ka socotay labiyo tobankii saacadood ee ina soo dhaafay ayaa sida goordhaweyd ee guddida doorashooyinka somalilan ay ku sheegeen warbixin hordhaca oo ay ka soo saareen sida ay diiwaangelintu uga qabsoontay ay ku faahfaahiyeen natiijada iyo weliba sida ay wax u dhaceen cabdifataax ibraan sheekh oo ah u qaybsanaha arrimaha diiwaangelinta ee guddida doorashooyinka ahna xubin ka mida guddidan ayaa isagoo ku sugan magaalada burco goordhaweyd v o a u sheegay inay maalintii koowaad ay kaarka qaateen in ka badan dhowr iyo toban kun oo qof kuwaasoo iska diiwaangeliya boqol iyo saddex iyo lixdan goobood oo loogu talagalay diiwaangelinta waxa maanta oo bishu lix iyo toban bishii koowaad labada kun iyo lix iyo tobanka gobolka togdheer nooga bilaabmay diiwaangelinta codbixiyayaasha oo aan u kala dirnay boqol iyo saddex iyo lixdan goobood agabkii dhammaantood si nabad ay u gaadheen howlahoodiina dhammaantood way bilaabeen waxa hawshaasina ay ku bilaabantay runtii si fiican waxaanu u qaabaynay in ka badan labaatan dadka ku takhasusay i t-du in ay cilad saarka ay iyaguna arrimaha xaliyaan wixii dhibaatay ka imanayeen way xalinayeen runtii hawshaasi waxay u dhacday si aada uga qurux badan sidii aanu filaynay ilaa imaka waxa aan noo diiwaan gashan in ka badan dhowr iyo toban kun oo qof ayaa maanta isdiiwaan geliyey oo maalintii koowaad ah ood runtii garan kartaan in maalinta koowaad ay had iyo jeer ay ka culays badan tahay maalmaha kale sidoo kale cabdifataax ibraan sheekh waxa uu intaasi ku daray inay qabteen dad isu dayey inay ku noqnoqdaan diiwaangelinta iyo weliba howlwadeen isaguna isu dayey inuu baxsado waxaa jiray dad nidaamka isku dayey inay runtii khiyaameeyaan ama ha noqdaan dadkii loo tababaray oo isiri baxso ama ha noqdaan dad isiri ku celi oo inkastoo maalintii koowaad ka kuyiyadu dheeraayeen oo aanay weli dad sujaal isu helin waxa aanu qabanay ilaa imika hal qof baa noo xidhan waxaanu isagana qof kale ayaa isaguna la qabtay oo isaguna isku dayayay inuu runtii sameeyo waxaanu runtii goobuhuna si qurux badan bay ilaa imika uga socdaan riboortkuna uu noogu soo dhacayaa dhammaan goobaha dalka oo dhan gobolka togdheer ayaa noqonaya gobolkii ugu horreeyey ee somalilan ay ka bilaabanto diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka soo socda iyadoo ay ka socon doonto gobolkaasina diiwaangelintu muddo siddeed iyo labaatan maalmood ah waxaa sidoo kale gobolka togdheer ku sugan mas-uuliyiin ka socda xisbiyada siyaasadda oo iyaguna kormeeraya sida ay wax u socdaan cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa